xuska maalinta caalamiga ee dadka leh baahida gaarka ayaa sidoo kale soo afjaraya xuska toddobaadka qaran ee baahida gaarka ee laga dhaqaajiyey dalka jabuuti dabayaaqadii bishii noofembar ee dhowaantaanu kasoo gudubnay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa tilmaamay in xuska toddobaadka qaran ee baahida gaarka uu ka turjumayo ahmiyadda iskuduubnida iyo istaageersiga bulshada adduunyada waxaa loo yidhi waa toddobaadkii dadka baahida gaarka leh waxaa loo yidhi isku duubnida dadweynaha ayaa tilmaam laga dhiganaya waxaa looga dhiganayaa ina waxa weeyaan dadku kora haddii uu meel qura ku wada noolyahay uu deen qura leeyahay oo calan qura hata leeyahay in ay isxasuusnaadaan wada hadlaan wada koraan wax isku taraan iska naxariistaan waxaa laga doonayaa waxaa weeye inta aan samaynay ama aan abuurnay ama aan u hana qaadnay inaan dadka la ururiyo wixii dadka ilaahay annaga nagu amray oo ah isku naxariista uu ahaa inaan ficlan kaga shaqayno hawsheenna weeye mas-uuliyadeenna weeye xil baa naga saaran sida uu fitradda ilaahay uu abuuray qofka inaanan ka qawadin ka xishoonin
agaasimaha wakaalada qaran ee dalka jabuuti ee dadka leh baahida gaarka ducaali siciid maxamuud ayaa isna xusay dareenkiisa iyo shucuurtiisa aadka u sarreeya waxaa maanta haddana noo ah farxad weyn oo wallaahi runtii la koobayn in haddana maanta garoon beriga madaxweynuhu isagoo ajadagiisu culus yahay haddana muhiimiyadda uu siinaya dadka baahida gaarka daraaddeed uu runtii noo qaabilay uu abaalmarintiisna guddoonsiiyey waa farxad weyn kulley runtii maanta waxaan odhan kaya runtii wallahi waxaan farxad hayn oo runtii odhana maanta dareenkii aad buu kacsan yahay waana ku faraxsannahay waxaan leenahay madaxweyne waad mahadsan yahay jasaakumullah khayr ilaahay cimriga iyo caafimaadka hoo barakeeyo waana ku faraxsannahay sida uu noo qaabilay ramadaan muuse jaamac v o a jibuuti